waxaa tiri amaba dad badan ay aaminsan yihiin in soomaalida ay ku wada hadasho hal luqad oo keliya laakiin soo ma jiraan afaf kale oo gooni ah sida af baraawe af maayda iyo afaf kaleba
bismi illaahi raxmaan raxiim ma aha arrintu sidaa aada u sheegtay soomaalidu hal afay leedahay laakiin waa run waa jiraan afaf kale oo badankooda ay kasoo jeedaan afka sawaaxiliga aanu soomaaliga shaqo ku lahayn kuwaasna meelo oo maaragtay kooban ayaa looga hadlaa mathalan afkaa la yiraahdo jimini oo baraawo looga hadlo af mushunguli oo looga hadlo tuulo maaragtay la yiraahdo bandar bandar jadiid oo ku taala jamaame waa tuulo iyo af bajuni oo isagana looga hadlo jasiirada ay ku yaalaan maaragtay badda kismaayo marka saddexdan bugca markii loo fiiriyo iyo soomaaliya soomaalida deegaanka ay degan tahay oo geeska africa ah soomaaliya somaliland jabuuti ogadenia n f d haddii loo fiiri iyo saddexdan bugcadood waa wax aada iyo aada u kooban waay marka inta kale waxay ku hadlayaan af soomaali oo maaragtay iyo af soomaaliga oo leh lahjado fara badan
marka waa meeqa lahjadaha af soomaaliga
waa badan yihiin waxaana maaragtay loo qeybin karaa ama loo kooxeyn karaa saddex qeybood koox ahaan koox waxaan ku magacaabeynaa maxaa tiri oo ah deegaanka somaaee soomaalida ay degto inta badan looga hadlo lahjadahaas maxaa tiri hana u badnaadeen maaragtay raacatada soomaaliyeed iyo lahjado looga hadlo deegaanka u dhexeeya labada webi oo ah afka ama lahjada soomaalida u badatay af maaya la yiraahda laakiin lahjada lahjadaha maay iyo lahjadaha degel waan u noqonayaa yacni soomaali lahjad af carbeed waa marka af le ayaa maaragtay ayaa loo bartay mooye waa in la definayn garaa af muxuu yahay lahjadna maxay tahay dibaan u sheegay dadaa laakiin waxaa isticmaalaan oo waxaa badanaaba la isticmaala af guriyeed wax la yirahdo kan af guriyeedkan waa wax ma aragtay cusub waaye oo soomaalida dhan aan wada garanaynin waa newlogisma fiican waa af guriyeed waana sax kaasaa ku habboon
marka maxaa muujinayana in lahjadahan ay ka wada tirsan yihiin af soomaaliga
waxaa muujinaya maxaan ku yiraahdaa waxyaabo badan xagga naxwa haddaan fiirino yacni waa isaga mid meelo badan ay isaga mid yihiin qodobka qodobada ha ahaadee magacyaalada ha ahaadeen ama maxaan ku yiraahdaa falalka naxwaa xaggiisi waa wax yaray ku kala gediseen lahjado maxaan ku yirahdaa luqad kastaba lahjadahoodii wax yar waa kala duwanaanayn aan kasoo qaadno lahjadaha maxaa tiri haddaan isu fiirino waxaad arkaysaa qoloba maaragtay si ay ugu dhawaaqaysaa iyadoo isku lahjada yihiin waan baxayaa iyo waan baxahayaa iyo waan baxoohayaa iyo kulligood yacni grammatically naxwo ahaan waa isaga mid marka taas looma fiirinayo xagga ereyada waxa waaye in waxyaabo badan ayay maaragtay ay lahjadahan maay iyo maxaan ku yiraahdaa digel iyo maxaa tiri ay ku kala duwan yihiin maxaan ku yiraahdaa kala duwanaantan waxyaabaha keenay waan ka warrami doonaa dad markii la leeyahay lahjadaas ama af waaye afjiidu af waaye markii la leeyahay yacni waa in cilmi ahaan loo baaraa la ogaadaa waxaa waaye ereyada asaasiga ama ama basic vocabulary markii boqolkiiba konton ay maaragtay ka yaraadaan inta ay wadaagaan ayaa lagu magacaabi karaa laba af waay laakiin haddii boqolkii konton in ka badan ay sheergareen ama wadaagaan waa lahjado waay isku af waay marka lahjadahaas webiyada looga hadlo boqolkii lixdan ilaa sideetan ayay la wadaagaan lahjadaha maxaa tiri sidaa daraaddeeda lama dhihi kara af gaar ah waay maxaa keenay farqigan waay waxaa u badan dhinaca ereyada saddex qeybaan u qeybin karnaa ereyada ereyo waxa waaye ay isku mid ay yihiin lahjadahan oo idil oo dhawaaqooda iyo micnahooda isku mid ay yihiin haddaan kasoo qaadno san tin lug dheg il far bir dhul dal geed biyo soor dad bil jilib beer duur koor iyo kumanaal kale la mid ah dhawaaqoodii iyo micnahoodii waa isku mid saddexda koox lahjadeed qeyb labaadaa jirta oo ah waa isku mid laakiin maxaan ku yidhaahdaa lahjadahan oo interriverenka ah waxaa ka maqan laba cod caynka iyo xacda markii marka kuwaasaa ka maqan oo ay maaragtay u ekaadeen erey kale mithaal madaxa waxaa laleeyahay lahjadahan mada xaadiyaa ka maqan ama mithaal kale waxaan dhihi karnaa carab arab arab maxaan ku yidhaahdaa cambaar ambaar ama cunug meesha la dhihi lahaa onog marka farqiga waxa waaye waa mid maaragtay codeen waaye phonetic ah ee ma aha farqi oo micno ah ama erey ah qaybta saddexaad waxa waaye lahjadaha maxaa tiri innovationka ku badan innovation waxa waaye waxyaabo cusub ayay maaragtay lahjadan ku badan oo uga yimaada af carbeedka ha ahaade ama harariga dhinacaas maaragtay ha ahaadeen marka waxyaabo cusub badan ayaa mar walba ay maaragtay ay ku badan yihiin iyagoo tuuraya ereyga asalka ah mithaal hargeysa haddaan tagno ninaa iga sheekeeyey wuxuu yidhi cusbe ayaan raadi yidhi dukaamada dhanaan ku wareegay cusbe ma la kasaay maxay maxay rabaan milix milixna af carbeed waay marka af carbeedkaas iyo afafka kale ayaa aada u saameeyey laakiin lahjadahan inta riverinka ah maadaama contacta aan la lahayn ay ka fog yihiin xagga badda ah ereyadii qadiimka ah sooyaalka ah ayay kaydiyaan mithaalaan kasoo qaadna waxaa jira hilib waa erey oo asal soomaali aan ahayn oo dhinacaas maarata ethosemitic dhinacaas u ka yimid lahjadahan oo interriverinka ah waxay yidhaahdaan so waa lala yaabaa so marka laakiin ereygan inuu soomaali asal ahaa waxaa laga helaa lahjadaha maxaa tiri xataa waxaa jira erey qadiim ah mithaal waxaa la yidhaahdaa neefkan so iyo saan midna ma laha ama so iyo waxaa la yidhaahdaa sar ama saan midna ma laha macnaheedu maxaa waaye so qaamuuska yaasiin wuxuu leeyahay maaragtay hilibka inta maaragtay maxaan ku yidhaahdaa aan lafta ku jirin midda kale sayid maxamed cabdulla xasan ayaa maaragtay geraar uu tiriyey ayaa maaragtay ereygan haddana aan ka dhex helay uu leeyahay masabaan ka sabaanba sayaqaanka dugaagiyo haadii aanu sabaynay soominoo qadinay marka hilib yaqaanka muxuu dhihi waayey ina cabdulla xasan barke geyraarkaas alliterationkiisa ama qaafiyadiisii ayaa siin ah sidaa daraaddeed so ayuu ku daray so yaqaan waa carnivors ayuu ku habboon yahay marka sayidka af may may ma kasaynin afdigil iyo maaragtay afafkan ama lahjadahan ma kasaynin maxaa baray yacni waxa waaye waa erey qadiim ah sooyaal ahay ay ku hareen gabayada iyo maahmaahyada iyo meelaha aan ka dhex helayno tusaale kale waxaan qaadan karnaa soomaaliga waxa lahjada maxaa tiri waxaanu ka helaynaa garaac garaac waa erey asalkiisa qaraca carabi waay laakiin ereygaas waxaa lagu bedelay dhow oo micno kale uu yeeshay lahjada maxaa tiri laakiin lahjadaha oo webiyada weli garaac ayuu u yahay dhow lahjadaha maxaa tiri inuu ereygan aan cayda hadda noqday aanan ahayn oo ahaa garaac waxaan aanan ka arkaynaa ereyo ma aragtay lamaanan oo qadiim ah compoundska ah ayaa ka buuxa ereygan mithaal aan kasoo qaadna suul dhabasho yacni suul dhabaale waa hadal heesti batay lahaayeen marka waa suulkii oo laysku garaacay dhiga dhabasho waxa waaye ariga markii maaragtay dhigaha saas uu ka dhigayo oo madaxii biyo u gaaro maaragtay ay sameynaya waxaa jira dhowdhowle shimbir la yidhaahdo oo garaaca geedaha jiridooda gargaraace ma la dhahay dhowdhowle ayaa la yidhaahdo oo afka qaamuuska caadi aan uga helayno waxaa jira xataa alifla kordhowey alifla hoos dhowey aliflaa gode alifla hoos garaace alifla kor la garaace ma aha waxa waaye alifla kordhowey dhabid waa kan waxa waaye alif kor laga garaace hoos laga garaacay ayaa lagu wataa iyo wax la mid ah marka tan marka waxay kutusaysaa erey qadiim ah inay maaragtay conserve gareen oo more conservative inuu yahay inay yihiin lahjadahan oo interriverinka ah aan kusoo xirna mithaal geela ereygan geela ah ee asalkiisii gaal ayuu ahaa oo lahjadahan weli gaal ay isticmaalaan laakiin lahjadaha maxaa tiri geel ay u bedeleen in ay u bedeleen waxaad ka garanaynaa ereyada qadiimka ah oo compoundka ah sidooda ku hare oo geelle ka hadlayaan ayaa maaragtay foomkaas weli sidiisa ah crystallized ku noqday mithaal haruub gaal lama yidhaahdo haruub geel maxaa loo dhihi waayo waaba geelya haruub gaala lileh waxaad arkaysaa ereyo fara badan mithaal sangaal waa dixiri oo sanka maaragtay geela uu galo foori gaalleen foori gaal yacni foore oo gaal geela keliya maaragtay looga loo loo sameeya afagaal waa xidhigo ah gaal kacyo xataa dadaa u fasirtay meeshii ee gaallaha laga kiciyay never run maaha waa gaal kacyo sida taas hadday tahay waxaa dhici karta qabaayil soomaaliyeed ayaa waxaa jira gaal kacyo kii gaala oo maxaan ku yidhaahdaa gaal jecel magaaladuu jeclaa maaha gaal jecelna waa la yaqaanaa waa beel soomaaliyeed oo meel kasta ay joogto maaragtay geela ay aada u jecel yihiin abgaal markii lagu leeyahay abkiisa gaal ma aha waa abkii geela iyo wax la mid ah marka waxyaabahan waxay kutusayaan in afkan ama lahjadahan maxaan ku yidhaahdaa oo maxaa tiri ah inay ku badan yihiin waxyaabaha cusub bibedelaad badan kanna uu yahay lahjadaha interriverankana ay yihiin kuwa oo maaragtay conservative oo aada u kaydiyey ereyadii sooyaalka ah weli ay marka taasa saddexdan nooc erey kan koowaad waaba isaga mid kan labaad iyo kan saddexaad ayaa ka dhigay wax cusub oo aanan ahayn afka maxaa tiri aanan ka mid ahayn laakiin saddexdoodiiba kooxood markaan isku darno hal meelay kasoo wada jeedaan hal af waaye oo afkaasta marka adi ku magacaabo af soomaali ama waxaa rabtid ku magacaabo laakiin isku isir
maxaa waaye sababta keentay in lahjadaha degaanka webiyada ay ka duwanaadaan kuwa kale haddii aad tiri giddigood waa isku isir
waa run yacni waxa ugu muhiimsan laba arrimood ayaa sabab ah midoo waxa waaye in dadka degan degaanka labada webi u dhexeeya waa dad maaragtay sedentary ah inkastoo ay jiraan dad xoolo dhaqato ah iyo beeraley ah ee kuwa xoolo dhaqatada ah reer guuraa maaha sababtoo waxa waaye biyo iyo baadba meeshay ka helaan marka uma baahna inay guurguuraan halka dadku ku hadla lahjada maxaa tiri waxay u badan geelehay u badan yihiin dhulkoodina maaragtay waxa waaye biyaha iyo baadka ku yar marka sidaa daraaddeed waa dad reer guura ah oo meelna aan figsad aan ahayn marka meel ayay maaragtay ku sugan yihiin contactigiyaa yaraanay marka haddii dadka ay maaragtay sedentary ay yihiin oo hal meel ay ku sugan yihiin xiriirka dadka kale ay la yeelanayaan ama dhexdooda ayaa yaraanay laakiin halka dadka ee maaragtay reer guuraaga ah had walba waxay xiriir la yeelanayaan ummado kale marka afkii waa la isdhaafsanayaa ma garatay arrinta labaadna waxa waaye labada webi iyagana xuduud ayay u yeeleen oo iyaga iyo maxaanku yidhaahdaa dadka ku hadla lahjadaha maxaa tiri iyo iyaga waxaa maaragtay heereeyey oo isolated ka dhigay labadaa webiyaa ka dhigay marka kuwan ayaa ka dhigaya koosgareeyey ama sababay inay maaragtay kala duwanaadaan kala duwaanshihiina waantaan kasoo hadalnay sida dabiicadeeda ay tahay kala duwanaanshahaas
waxaa jirta hadda in dastuurka loo sameeyey soomaaliya in soomaaliya la yiri waxaa looga hadlaa laba af maxaa tiri iyo afmaay marka maxaa lagu sareeyey in soomaaliya la yirahdo laba afaa looga hadlaa oo dastuurkii kumeel gaarka ah lagu qoro
aadamo ani waxaan ka hadli karaa akademikaan ahay ani cilmi ahaanaan uga hadli karaa su-aasha waxaa weeyaan si akademika ma suuragal miya ma maxay ku saleeyeen adigana maxaa ku saleyn lahayd adiga waxaad ku saleyn af soomaaliga waxaad leedahay waa hal keliya laakiin dastuuraa la sameeyey dastuurkia wuxuu leeyahay laba afaa soomaaliya looga hadlaa
ma waxaan ku celinayaa akademig ahaanaan u waramaya waxaa waaye laba af ma aha waa lah koox maaragtay lahjadeed oo kala duwan sida maxaan ku yidhaahdaa itaaliya hadda aan joogno reer napoli dadka afka ku hadlaan ama lahjada ay ku hadlaan iyo maxaan ku yidhaahdaa dadka firenze ay ku hadlaan isma afahmaan isla markiina waa lahjad waay lama dhahaya afkii reer napoli hay ugala hadlin lama dhahayo marka maxay tahay taas waa la baaray waxaa la ogaaday marka la baaro lahjadaha cilmi ahaan loo baaro ayaa la ogaanaya inay lahjado kale yihiin iyo inay isku af yihiin carabta xataa yeman aan kasoo qaadno nimanka degan xadramuud iyo reer sanca ma isma fahmaan waxaad maqlaysaa mithaal reer sanca waxaan arkay markay xadramuud iyo meelahaas ay yimaadaan markaasay leeyihin waa baqeyd ninkan ma fahmayo waa baqeyd wuxuu leeyahay eshtasht ayuu leeyahay kan ninka shimaaliga oo sanaa marka ummad kastaba waa leedahay in lahjadooda ay kala duwayn maqrib hadda af carbeed aan lagu hadlaa aan la fahmaynin aan lagu hadlaayo lama dhahayo af carbeed ma aha nimanka carabta oo maaragtay qarabka degan iyo carabta sharqiga degan lahjadooda waa kala yihiin marka lama dhahayo masar waxay ku hadaysaa af kale sacuudigana waxay ku hadlayaan af carbeeday ku wada hadlayaan gidigooda isla markiina marka kale gedisnaantaas waxaa roon in laga fiiriya nadariya cilmiyan loo fiiriya la yidhaahdo ma lahjadaa mise afaf waay laakiin arrintan oo dowladda ay go-aan ay ka gaartay ani waxaas maaragtay waa dhinac siyaasad ah maaragtay kama wadi kara laakiin dhinacan akademiga sidaas ay la tahay
waxaa hore u tiri in soomaalidu ay ka midaysan tahay xagga afka diinta dhaqanka iyo xagga muuqaalka jirka halka dadweynaha kale ee afrikaanka ay ku kala duwan yihiin arrimahaas taasi markaasi macnaheedu sooma aha in soomaalidu hal meel amaba qof keliya ay kasoo wada jeedaan maya arrintu saas ma aha yacni soomaalida meela hal meel kama wada imaan hal qofna ma wada dhalin meelo kala duwan ay ka yimaadeen farsamooyin kala duwan ay leeyihiin qaarado kala duwan ay ka yimaadeen laba mawjadood oo waktiyo kala duwan waxay ka yimaadeen dhankan maxaan ku yidhaahdaa sudan iyo etoobiya kuwa carabtay ka yimaadeen kuwa east africa afrikada bariyay ka yimaadeen marka maaragtay waa isku darsameen waana maaragtay adduunkana ma jira ummad hal meel ka timid ma jirto mithaal kasoo qaada carabta le kasoo qaada carabta waxa waaye dad carab iyo mustacarab kuwa la carabeeyay suuriya iyo maxaan ku raha masar iyo maqrib inta aan u jeedna carab aan leenahay waa mustacarab la carabeeyay waay marka hal qof ma wada dhalin cid adduunka ku faani karta oo ku celinaya ma jirta ay leedahay annaga hal qof ayaa dan walba waa lasu yimid hal qaranaa la noqday
haddii markaasi haddayna isku meel kasoo wada jeedin maxaa mideeyey soomaalida afkooda dhaqankooda iyo weliba diintooda
haa arrimo ee waxaa jira oo maaragtay dhaqan dhaqaaleed ayaa mideeyey ee, haba ah u badnaadeen saddex arrimood kow soomaalida een, raacatada ah mm, waageedii hore waxay u badneed maaragtay gobollada waqooyi ay deganeed islaamka markuu maaragtay een, uu soo gaaray geeska africa een, eh, ayaa adigu muddo haatan laga joogo eh, toban qarni ama kun sano ayaa waxaa bilaabmay eh, gobollada waqooyi waagii hore barwaaq dhul barwaaqo ah oo badmareennadii carbeed ay sheegayaan maaragtay qoraalladoodii abaaro ayaa lasoo gudboonaa marka waxaa la bilaabay in laga soo guuro dadkiina xoolo dhaqatay noqdeen een, eh, dha- dhanka koonfureeday usoo guurayeen marka geedigaas een, eh, koonfur ilaa galbeed ayaa loo guurayay galbeedna waa tii dagaalkii uu dhacay maaragtay muddo afar qarni uu ka socday eh, maa beyna maaragtay boqortooyada xabashada iyo muslimiinta oo soomaalida ka mid ah oo nasiib darra dagaalkaas uu ku dhammaaday dilkii axmed gure markii saa soomaalida ay u jabtayna waa maaragtay waqooyi lama aadin koonfuraa lasoo wada aaday marka koonfurtaasaa loo soo wada maaragtay hayaamay een, koonfurna marka dadaa deganaa soomaaliya deganaayeen iyagii iyo dadkii yimid ayaa la isdhexgalay isku degaan ayaa la noqday oo la iskaashaday een, eh, maxaan ku yiraahdaa soomaalidu waxay tiraahdaa um, dadku waxa waaye ab ogaa iyo abaari keentay marka ja oraahdan waxay ku tusaysaa in dadka kor ka yimid dad abaar keentay inay tahay iyo ab ogaa waxaa lagu jeedaa indigenous dadkii oo maaragtay localka ahaa Ee, waxaa kaloo jira haddana soomaalidii aw waageeda hore loo leeyahay ahayd iyo ariley geela laba kun oo sano haddii laga joogay ayuu soo gaaray jasiirada carabta koonfureed ayuu ka yimid geelii waxaa la arkay inuu ku habboon yahay dhulkan oomanaha ah geeliyaa la dhaqanay marka geelina waxa waaye een, eh, meel laguma hayn karo Ee, waa in maaragtay biyo iyo baad lala raadsaa reer guuraa dhab ah ayaa la noqday marka geelaas muxuu keenay inkan ninka geel jiraha ah nin meel degan ma ahe nin xuduud lehna ma aha kenya etoobiya meel kastuu aadaa meel alle meeshii geelihiisa wax u helaya biyo iyo baad ayuu aadaa marka taas waxay keentay iyagana maaragtay in uu contact badan la yeesho beelo badan mida kale geela wuxuu rabaa in la difaaco oo waxa waaye qolo walba waa u hanqaltaagaysaa inay maaragtay geela ay dhacdo allora ninka meel hadduu tago waa inuu ku tiirsanaadaa cid haddii kale geeli waa laga dhacaya marka s- waxaaba jirta maahmaah ee soomaalida ay tiraahdo haddaadan buur ahayn buur ku tiirsanow yacni waa balaaqadeedu waa laiska fahmaya marka waa inaad wax ku tiirsanaataa haddii kale geel kuuma hakanayo Mi- nin oo masalan carabiya inuu yahay u malaynaya gabayaha wuxuu yidhi xijin waayey geel nimaan tolkii lagu xurmaynaynin kol hadday xigtadu kugu yar tahay ku xasili waaye marka xigto waa inaad raadisaa maxaad yeelaysaa qabiilkaaga dhan ma soo wadi kartid reer keliya soo guura waa in reer kale aad degtaa dhex gashaa aad sheegataa ama lagu sheegtaa hadba sidii quwadaada ay tahay marka isdhexgalkaas ay waxaa keenay marka ee, waqooyi kasoo hayaamidii iyo nomadismigii geela oo boos aanan lahayn ayaa waxaa keenay in eh, beelihii ay maaragtay isdhexgalaan ay isguursadaan en, ay isbahaystaan ayaa maaragtay ayaa ka mid ah waxyaabaha keenay arrinta saddexaad waxay tahay soomaalida dhaqan waxay u lahayd dhaqan oo hadda uu suulay waxa waaye eh, guur shishe ama ezogamiya waxaan af shisheeye lagu yiraahdo yacni soomaalida iyo oromadaba waa la qabtay in wiilku aanu guursan karin gabar maaragtay ay isku laf yihiin waxaa la guursadaa marka qabiil kale ama laf kale qofka qabiilkiisii ama laftiisa hadduu gabar ka guursado waa sidii walaashiisa uu guursaday oo kale ceeb waayo een, marka een, eh, waxaa la raadin jiray marka qolo kale marka la guursado adi iyo qoladaas integration waa isdhexgalaysaan cidaas iyo maaragtay iyo waxaasa maxaa marka mm, daliil ah caddeynaya ama raad laga haya arrintan hadda ma jirtee ilaa islaamkiyaa la dagaalamay waxaa la yiri waa laisguursan karaa oromada weli toddoba fac ay kala tirsadaan yacni wixii ka sokeey lama guursan karo ilaa wixii ka shisheeye mooye arrintan waxaa raad ahaan aanu ka helaynaa qaamuuska soomaaliya waxaan ka helaynaa erey la yiraahda heerin ama heeraan waxay tahay ereygan gabdha waxaa jira intay maaragtay guur ay ka waayaan beeshoodii ilaan wiilashoodii bannaankay wax ka doontaan iyaga meeshay joogaan haddeen wax soo doonan intay is aruursadaan ay waxay tagaayaan beel kale ay u tagaayaan marka waxaa lagu magacaabaa gabdhaha noocaas oo kale a heerin ayaa la yiraahdaa waxay u tagaayaan ninka meesha ugaaska ka ah gurigiisay u tagaayaan waxay leeyihiin waxaan nahay rag iyo rabidoon baan nahay ayay leeyihin marka waa laisfahmaya dhaqankaas ninkii odayga ahaa ugaaska ama maxaan ku yiraahdaa garaad wuxuu ahaadaba tolkiisii u dhexgelaya wuxuu leeya waryaa gabdhahan guursanaya wiil lagu raadinayo waa lagu daraya marka ereygan ayaa daliil u ah inuu jiray oo soomaalidii odayaashii hore ay wada yaqaanin laakiin dadkan dambe aanan garanaynin ereygaas miclaan uma bixin ilaa waa jira midda kale haddii aan fiirino xagga qabaa'ilka soomaalida abtirsiga waxaan arkaynaa bah qabiil uu sheeganayo sida loo tirinayo waxaad arkaysaa bah direed bax hawaadle bax macaan ku yiraahdaa warsangeli ayaad arkaysaa oo isagoo ogaadeen ah ama isagoo ah xawaadlo ah ayaa baha kale abtirsigoodaad ku arkaysaa taas micneed maxay tahay yacni cid oo reer maaragtay dir in ay ka guursadeen qoladaas oon dir aana ahayn taasaan tusaysa marka isdhexgalkaasna isagana wuxuu keenay maaragtay in la isdhexgala oo maaragtay laisku milmo saddexdan arrimood ayaa ugu muhiimsan ay yihiin factoriska ay keeneen in soomaalidu maaragtay isku milanto oo isdhexgasho isku dhaqan ay noqoto isku af ay noqoto contactigaas fara badan isdhexgalkaas ayaa waxaan ay soo dhaliyeen cabdallah maxaa muujinaya in ay yihiin dad isu yimid
waxaa muujinaya isla dhaqanka soomaalida khaasatan raacatada ayaa caddeynayo ka fakanayo waxyaabo maaragtay taradiireynayo tolka inuusan ahayn dad maaragtay wada dhashay oo dad isu yimid mithaal soomaalidu waxay tidhaahaa tol waa tolane marka waa waa very clear waa iska caddaayeen u maleyna yacni micneed waxa waaye dad la isku tolay inay yihiin tolka mar kalena waxaa jirta mid kaloo tol waa tog toguna waa naqaanaa waxa waaye tolka waa sida tog oo uu ka dhashay ila badan tog ilaan webi maa iska socda marka roob yimaada ila isu yimid waayo marka tolkana waa dad isu yimid ilo isku dardarsamay oo kale mid saddexaad waxaa jira orax kale ay leedahay tol waa qobtol qobtolna waa waxa waaye heeryada awrta jaad ka mid ah oo ka samaysan gobolo korka iskaga saaran oo isku tolan dadka qaarkood waxay yidhaahdaan abjad marka wax la isku toltale iyagaa isla maaragtay dhaqanka reer guuraaga ayaa caddeynaya in tolku aanan ahayn dad maaragtay meel kasoo wada jeedo ay yihiin dad isu yimid dan yaa isu keentay maxaa waaye maadaama dowlad aana jirin oo garantiireynaysa nabadgelyadoodii iyo maaragtay xoolahoodii badbaadinaya dhaqanka ayaa ku kalifaya in la iskaashado maaragtay si naftoodii iyo xoolahoodii ay u helaan waa dowlad yar oo kale waaye waa iskaashato waaye ama maaragtay waxyaabahan oo maaragtay dad is urursaday
professor cabdallah ma waxaad leedahay qabiilka ay soomaalidu ku faanto amaba u dhimataba waa dad iskaashaday amaba isbahaystay maxaa ah laakiinse caddeynaya
waa run waa dad iskaashaday dad isbahaystay waxaa caddeynaya qabiilka sidiisaba maxaa maaragtay caddeynaya muxuu ku salaysan yahay abtirsi uu ku salaysan yahay dadkan waa isku qabiil markii leeyahay waa isku abtirsi abtirsigana haddaan baarno yacni daldaloola badan ayaanu arkaynaa halkan uguma soo koobi karno laakiin mithaal ahaan waxaan arkaynaa qolo kasta qabiil kasta haddaan soo qaadno hadda qabaa'il lama sheegi kara waxa ku fiicnad si maaragtay saraaxad leh in qabaa'il aan tusaale aan usoo qaadno laakiin si maldahanaan u sheegaya waxaad arkaysaa ab oo dhalay laba ilmo keliya labadaas ayay kasoo farcamayaan haddana ma aragtay lafo jilib ama jilbo badan marka waxa isweydiin leh soomaalida maxaan ku yiraahdaa hadda ayaa la bilaabay maaragtay controlla dinashita ilmo dhalidda oo la xadidaya waagaas lama kasaynin daawona ma jirin maxay laba keliya u dhali jireen oo sidaan loo malayn karana soomaalida ma aragtay shan lix toban inay dhali jirtay way iska caddahay marka abtirsigiya waxaad arkaysaa inay laba keliya ay u kala baxayaan marka waxaan lamaalaha oo labalabada laga dhigayo waa wax dhaqan oo bulshada soomaaliyeed xataa si kale ay u isticmaalaan mithaal aan kasoo qaado waxaa la yidhi af ahaan markii lakala bixinayo waata waxaa la yidhi may iyo maxaa tiri waa labadii lahjadood ugu weyn aan sheegan marka abtirsiga weyn markii la aadayn waxay leeyahay sab iyo samaale odaygii hiil labadan lagu dhalay miya waxaan arkaynaa bulshada inay u kala saaraan mithaal culimo iyo caamo waxaa la leeyahay xidid iyo xigaal waxaa la leeyahay dhalyo iyo dhareer wadaag ereygan oo kale mithaal dhalyo iyo dhareer wadaag tan waxay kutusaysaa qabiilkii wuxuu ka kooban yahay dhalyo dad u dhashay native ah iyo dhareer wadaag waa dad maaragtay oo si kale xataa if ingiriisiga waxaa jira kith and kin ama kin and kith ay yiraahdaan yacni dad native-ka ah iyo dad maaragtay saaxibo ah marka dhaqankan waa dhaqan oo universal oo weligii jiri jiray waay soomaalidana marka abtirsigooda haddaa fiirisid labalabadaasaa u badan walow haddana labadii midkiiba shan noqon kara afar noqon kara saddex noqon kara laakiin waxaan arkay labalabadana a ka buuxo marka qaarkood waxaad ka garanaysaa magacyada ayaaba kuu caddeynaya inay laba qolo kale yihiin qaarna ma garanaysid mithaal waxaa jira qolo ay yiraahdaan ay u kala baxaan beel ay u kala baxdo dadkoodii dhalad iyo dhaqan waa iska cadyahay dhalad dadkii dhalada waa dhaqanna waa dad dhaqan ahaan ay loo maaragtay loo soo dhaweystay oo ciddaas ka tirsan beelna waxay ay u kala baxdaa dhiig iyo degaan waa kan kiaro waa dhiig waa dadkii native-ka ahaa degaanna dadkii degaan degaan wadaageen qolona waxaa la yiraahdaa qabiil hebel iyo soo raac soo raac soomaali waa dad soo raacay waay marka kuwana waxay yiraahdaan dad tolkooda waxay u kala bixiyaan u qaybiyaan tolweyne iyo yibidhaale tolweyne waxa waaye waa dadkii hore yibidhaale waa yaraankii waay gadaalow ka yimid waay tolweynihi isagana labu u kala baxo hal qabiil keliya maaha qabaa'il badanaan ku arkay tolweyne iyo badhaale oo saddexay qabiil ay yihiin saddexdaa maxaa waaye laba marka hore ay iska yimaadeen oo waxaana lagu xisiy lagu tiriyaa inay yihiin curadka markee curad micaneed waa dadkii ugu horreeyey ay kulmeen waay iyo badhaale gadaal uu ka yimid yaraanka mase marka hal qabiil keliya hadda ummaddan lehiye qabaa'il badan ayaan ku arkay tan waa mid dhinaca kale degaanka ayaa ma aragtay walaaleeya sidaan hore aan u sheegay markii ma aragtay qole ay soo gurto qolo kale ay lasoo degto ay degaan wadaagaan waxa ku khasab ah inay isbahaystaan marka degaanka ayaa walaal ka dhigaya oo isku tol noqonaya soomaalida hore ay ma aragtay ay u tiri oodii abtirsiimo ka dhow ooda marka waxa waa deris abtirsiimana waa dadkii aad isku abtirsanaysa laakiin kanaa ka dhow midda kale oo caan ah iyadan la yiraahdo dad ma dhalan degaan ayaa dhashay marka labadan maamaaba waxay ku tusayaan in maaragtay degaankii dad walaaleynayo maaragtay ayay ku tusayaan tan saddexaad waxaa jira beelo badan soomaaliyeed oo muran ka taagan leeyahay jilibkaas mataqaano reer hebel annagay naga soo jeedaan maya maya ayaga ma soo jeedna annagay naga soo jeedaan dagaalkii ahliga markuu dhacan waa tii jeebka lagala soo baxay qolo walba ilaa annaga qoladaasaan kasoo jeednaa annaga qoladaasaan kasoo jeednaa marka soomaalida dhan sidaasay isku xirxiran yihiin marka la sameynaayo geedka albergenologicada la sameynaayo oo laisku xiraayo soomaali samaale oo loo kala bixinayo intaasi intaas laisku xirxirayo waxa waay waa wax artificoosa ah waana wax ka jira waay berke waa isku xirxirmeen iyaga dhanaa isdhexgalay awal waxaan lahaa odaygan intaan dhalay aqli magalaayo ma ahe waa dad associated ah sida uu sameeyey professor maxamed gandi baaritaan fiican u sameeyey arrintan maaragtay ayaa ana aan waafaqsanahay dhinaceygaan kasii waday
ugu dambeyntiina maxaad soomaalida kula talin lahayd xagga qabyaaladda
waa su-aal muhiim ah runtii qabyaaladda dad badan ayaa marka ay hadlaanba ay leeyihiin qabiilku waa waxaana baabi'iyey qabyaaladdu waa waxaana baabi'iyey waa inaan ka tagnaa waa inaan ka tagnaa marka hadal lee lahaayaan waa inaan ka tagnaa wax loogama tagaayo waa sidii nin sigaar cab ah sigaarka waa inaan dhaafaa sigaarka waa inaan dhaafaa saas kuma dhaafayo waa inuu gala factiska ficligii la galaa marka qabiilka waa ama qabyaaladda aan dhahno qabiilka waa waa waa wax maaragtay jira qabyaaladda waa wax maaragtay cudur waayo waana kankaro oo cudur raagay waa cudurna hadduu raago yacni si sahla kuma biskoodo mathalan yacni boog oo raagtay in korkaa laga dhayo oo daawo laga marsho kuma raysanaysa waa in la jeexaa madax laga soo saaraa waa la dhibtoonayaa markaasay daawoweysaa haddii si casri ahaan aan idhaahnana maanta dhakhaatiirta qofka hadduu yidhaahdo ani waa xanuunsanaya kaniini qaado lama yidhaahda waa la baaraa maxaa koos gareey maaha effectga keliya ma ahe maxaa koos gareey waa la baaraa markaasaa la siin karaa daawo munaasiba marka ilal aan lama baarin maxaan ku yidhaahdaa sida aan hore aan u sheegay ninkan professorka maxamed gandi kheyr allah si aada u dadaalay oo baaray wax bilaabay in lasii wado ayaa fiican la baara qabiilkan muxuu ka yimid naturekiisa dabiica ahaan muxuu yahay muxuu ka yimid marka markaas ayaa la heli karaa la daaweyn karaa maaragtay dadkii la bari karaa oo la tusaa qabiilkan inuu yahay dad iskaashaday duruufna ku kaliftay inay iskaashadaan degaan iyo waqti macluum ah ayaa maaragtay ayaa dad ku kalifay laakiin haddii dowlad la helo oo kuu garantireyneysa maxaanku yidhaahdaa nabadgelyadaadii qabiilkii looma baahno asagoo awalba ay ahaay maaragtay dad iskaashaday u ahaa marka soomaalidu waxay tiraa cudur la qarsado yacni waa ku qariyaa waxaan la qarinaya lixdan sano ka badan ayaa la qarinaya qabiil alayiri qabiil waa quran waay yaan la sheegin isla markiina lixdankan sano waxa waa la isticmaalaya ilaa yowmana haada dowlad lama dhisin aan qabiil ku dhisnayn marka waxa munaafiqnimo soo ma aha in la yiraahdo yaan la sheegin hana la isticmaalo waa munaafiqnimo waay war haddiiba la isticmaalayo hala sheeg sheego oo ha la arko qabiilka wuxuu yahay hana noqdo wax caadi ah normaal ah nin maanta haddii la yidhaahdo lacayo la yidhaahdo aadan siyaasadiisa waa khaldan tahay aadan sidaas waayo haddaa aan yidhaahdo waa caadi waayo laakiin aadan qabiilkiisi haddaan sheego ama maaragtay qabiil kale haddaa aan sheego waxaad u malaynaysaa inaan sameeyey maxaanku yidhaha wax muqadas ah aan baabi'iyey qabri aan dumiyey oo kale maxaa yeelay lama sheego ee maaragtay lama taabto marka qabiilkan waa in la sheesheega la baara si caadi uu u noqdo taabuunimadan laga saara taladeyda marka ani waxay tahay in si fiican loo baaro qabiilka meeshuu ka yimid asalkiisii dhaqankiisii wuxuu ahaa danta loo sameeya in la baaro weliba waxaan dhihi lahaa ani in qofka magaciisa naaneys ahaan laftiisa in loogu daro dadaa ila yaabaya inta aan dhihi lahaa aniga aadan ilay ama aadan jiis ama madaxii intaan ku dhihi lahaa ama gacma dheera ama calool weyn intaan dhihi lahaa so ma foolxuma waxaa roon ani laftiisii inaan qofka aan u sheego normaala caadi u noqonaya maxaan ku gartay yeman waxaan ku arkay amaba dalalka carabta dhan waxaad arkaysaa alqubaysi waa qabiilkiisaa loogu daray nesuna scandalisa nina la yaabi maayo uga yaqi qarsoon maayo laakiin soomaaliya haddaad nin qabiilkiisa sheegto ah axa uu kuleeyahay hoosna waa qabiilkii oo wadaa mithaal kale aan soo qaadno saalax doctor saalax cayduruus oo macaan ah nin kiruurga ah soomaali la yaqaan oo maaragtay takhaatiirta soomaali dhan wada taqaana ama dad badan yemen markuu tagay oo meeshaas wuxuu ku furtay maxaanku yidhaahdaa stuudio oo medica uu ka furtay waxaa danta ku kaliftay in meesha uu ku qorto magaciisu yidhahda saalax cayduruusi al camuudi camuudi waa qabiil waayo oo yemen deg marka muxuu u qortay inuu ku faano ma aha ee waxa waa lagu tilmaansadaa dakhtarkee waay saalax cayduruus markaad leedahay al camuudi mashhuuruu ku noqday mukalla marka ma aha wax ceeb ah waxau noqday tii qur-aanka uu sheegayay ay ahayd maaragtay litacaarafuu inaad iska maaragtay fahamtaan iska aqoonsataan ayaa qabiilka ah marka litacaarafuu amaan u isticmaalna litaqaataluu aan dhaafno aan isku dilno oo jaahiliyadii ahayd inaan ka tagna ayay maaragtay aan ku talin laha
yaa marka ku habboon inuu daraasad ku sameeyo qabiilka
waxaa u habboon dadka leh qalabka wax lagu baaro waxa qabiilka ah ma aha nin walba aan iska baaray maaha waa in ninka yaqaana anthropologista ahaada sociology ama ama taariikhda iyo luqadda yacni hal discipline keliya ma ahee dad badan inay isu yimaadaan oo aqoon maaragtay culuntan ku xel dheer oo kana maaragtay maxaanku yiraahdaa maxaanku yirahda ka nasaxan wax caatifad la yiraahdo oo maaragtay inay meel iska dhigaan maradkan yacni xataa mutacalimiinta waa gaaray laakiin waxaa la rabaa in la bilaabo oo si cilmiyaysan loo baaro dadkana aan seeftooda lasoo bixinee ay dhegeystaan maaragtay la kritikaareeyo oo sidii wax maaragtay loogu doodaa waxyaabo kasta looga dooda in looga doodo khaladaa la sheegi karaa aniga hadda khaladaad badan inay iga dhacaana dhici karta laakiin haddaanan khalad la sheegin goormaad wax sheegaysaa waay ninkii khalda ayaa wax sameeyey kan aan khaldayn waa kan waxba aanan sameyn kaasaan khaldayn sida hore loo yiri
oday dhaqameedyada kaalinta ay ka geli karaan oday dhaqameedee lagama maarmayo yacni waa referency waa ilan annagu ma hayno maaragtay raadraac anigu dhaqankan hadda waxa aan baaraayo yacni wax aan dhaqan aan u laha maaha waxaa wax aan buwaag aan ka akhristay iyo wax odayaal aan aan maaragtay la kaashaday waayo oday dhaqameedyada waxa waaye waa resourciga ugu wanaagsan waaye iyagana in la coinvolgeray lagu daro waa la weydiiyey ilaa marka la leeyahay tol waa tolane aan kama helin nin macalin ah oo jaamacad jooga ama dhakhtar ah iimaana sheegin may fahamtee nimankaasaa laga hayaa runta ah marka runta haddii maaragtay qofka usoo jeesto runtii waa helay resource badan laakiin toddobiyo tobankii sano sideed iyo tobankii sano ee dambeeyey mar kastaba waxaa lasoo hagalqaadi jiray oday dhaqameed dagaalkii ahliga soomaaliya ka socday oday dhaqameed waa lasoo hadal qaadaa waa shiraan ilaa haddana waxba kama soo bixin
meesha waxaa la rabaa waxa waaye qof oo maaragtay wax walba waxaa run qof hogaaminayo qof aqoon u leh arrimahan oo hogaaminaya oday dhaqameed keligiis waxbaar haddii la yidhahdo sidii awal weligiis yeeli jiray way qol walba qabiilkeeda ayay maaragtay ammaanaysaa qabiilkeeda ugu fiican ayaa ugu ma wax ah laakiin waxaa la rabaa qof intaasoo dhan sugaraaray dhaafay oo aqoon leh hal qofna aanan ahayn koox aan dhihi lahaa ay oday dhaqameedyada waxaa loo isticmaalaya sidii bibliography ahaana loo isticmaalaya maaragtay dooda laga qaybgelinayo marka haddaba talada waxay tahay oday dhaqameed culimadii dadkii aqoon-yahanka dadkii cilmiyo kala duwan lahaa inay isu tagaan sax waay waa intaas waa inta isu tagaan ayaa waxaan maalinna maaragtay kuma dhammaanayaan laakiin in la wado aan laga harin la wado la wado ilaa shacbiga nacam wallaahi waxa la sheegaya waa run waaye ee la yidhaahdo wax kastoo dad ka hor yimaadana oo maaragtay ostacola aan waa in maaragtay aanan laga horjoogsan